xaaladda biyaha waktigan waxaa laysku raacay dadka saadaasha hawada maaragtay ku takhasusay waxay yidhaahdeen roobabkan ma aanay di'in boqol sano muddo laga joogo east africa kama aysan di'in waxaana soo dedejiyey laba arrin ayaa isku biirsatay mid waa elnino iyo indian ocean dipol oo positive noqotay marka labadiyaa kulmay marka waxaa waxaa roobka markaa wuu wuu ishaystaa oo from ethiopia ilaa soomaaliya oo dhan intaa ayuu wada cover garay wat marka waa biyo xajmigooda aada u badan yahay waayahay dhulka webiyada fatahaadaha waa lagu arki jiray awal gobollada jubbooyinka hadday noqoto gado hadday noqoto shabeellada hoose labada shabeellabo hiiraan laakiin haatan si ka duwan sidii hore waxaa la arkayaa xataa in baay iyo bokool xataa gaalkacyo roobkii uu biyo dhiga oo dadka ay ku dhammaanayaan hanti badanna ay ku baaba'day marka maxaa ugu wacan ayay kula tahay horta marka cilmiga la fiiriyo geological structureka maaragtay bedrock baydhabo waxaa loo aaneeyaa inta badan bedrocka baydhabo waa waa dhow yahay oo maaragtay markii la qodo dadka baydhabo jooga markay qodaan biyaha waxay ugu tagaan hal mitir iyo wax ka yar marka saturation pointiga degdeg bay ku gaarayaan markuu roob xogan do dabadeedna dhulku waa biyo dhigayaa isla marka wuu biyo dhigayaa biyahaas marka uu biyo dhigana waxa waaye waxaa badanayo biyihii dhulka korkiisa ku cararayay oo through gravitation dhulka ugu ordaya ayaa badanayo waadiyaasha ku cararaya horta baydhaba arrintaas ayaa soo dedejisay roobabka xoogan oo da-ay iyo saturation pointiga si degdega ku gaaraan meelaha kale waxaa laga yaabaa saturation pointiga inay wakti dheer ku qaadato oo dhulka maadaama muddo dheer abaar ahaa dhulka wuxuu biyo dhigaa moogtahay markii uu boqolkiiba boqol betrolka kasoo kaco uu kor yimaado ayuu biyo dhigaa sax markaas kabacdi waa markuu damage ka geysanayo marka roobabkan marka mudday da-aayeen wakti dheerna way da-aayeen dhulkiioo markaa wada qoyey oo dhargey oo wixii ku oo dhanba ay yihiin biyo korka ka soconayo oo wax hoos aada aanay jirin ayaa hota ayaa u sababa waayahay maxaa xal ahoo loo heli karaa si looga hortago in fatahaado masiibooyin noocan haatan dhacay oo kale aysan mar dambe dhicin sidey ku suuroobi kartaa taas horta waxay ku suurtoobi kartaa in dalka muxuu ahaa meelaha maaragtay watershed development project ama meelaha ay biyaha ka soo hooraan ilaa waadiga waxay ka soo hooraan labada daraf buurahay ka soo hooraan through gravitation inta aan ognahay soomaaliya biyaha markii uu waadiga wado waa calow calowgaasu markuu jiro waxaa soil erosion is taking place carradii nafaqada laheyd ayuu kasoo hoodayaa buur buurta kore oo dhaqmayso marka wa oo dhaqmayso marka waxaa la rabaa buurta korteeda in geedo badan lagu tallaalo coos badan lagu abuuro filter ku noqdo maaragtay roobka markuu doo isla markaas markaas carrada ma qaadaya markaas waxaa kaloo la rabaa in godad badan laga qodo wax loo yaqaano continuous contour trench ama dhufaysyo badan oo isdaba yaallo in buurta meesha ugu koreysa laga soo bilaabo dabadeedna buurti markuu roobka markuu doo dhufayskaanay galayan way ka baxayan dhufayskaanay galayaan iyo dhulkiio markaas geedo lagu abuuray marka roobka markuu doo waxaa maadaama hadda roobka markuu doo isla markiiba waadiga imaanayan biyihii calowa laakiin markii waxaas loo sameeyo biyaha waxay soo gaarayaan waadiga labaatan ama soddon maalmood kadib dhulka hoostiisa ku soconaya dhulka hoostiisa ku soconayaan markaasay waadiga tagayaan in the form of spring ayagoo ah oo on aan calow weyn oo nadiif ah taasna waxay kordhinaysaa inuu waadiga muddo dheer socdo meeshuu degdeg ku socon laha haddaba shaqada ugu badan waxay ka jirtaa dhulka webiyada leh hadda baardheer oo kale waxaa go'day buundadii halbowlaha u ahayd dadka luuq sidoo kaleeto buurdhuuba sidoo kaleeto beled weyn waa aragtaa toban qofaa ku dhimatay marka magaalooyinka webiyada ay saas ugu wareegsanayaanna maxaa xal u ah oo aan buuraha bes ahayn horta waxaa la rabaa in la sameeyo topography survey oo daqiiq ah in lagu sameeyo meelaha oo soomaaliya looga looga baqo muxuu ahaa inuu magaalooyinka la degan yahay siibo marka roobabkan uu ilaahay keeno oo saan oo kale ah horta dhulka waa u baahan yahay oo waxaa laysku raacay dhul muddo badan oomana inuu u baahan yahay muxuu ahaa roobab inuu helo inuu mataqaana fatahaadda waxayba kuleeyihin labadii sano in hal mar la helo waaba wax fiican laakiin waxaa laga hadlayaa in la badbaadiyo meelaha la degan yahay magaalooyinka a sidii loo badbaadi lahay mooye oo fatahaadda dhulka u baahan environmentally marka waxaa magaalooyin su-aashaada waxay ahayd see magaalooyinka looga badbaadiyaa magaalooyinka waxaa looga badbaadin karaa in shaqo loo soo jeesto dhulka intaana roob intaana roobabka diin ka hor in shaqo xoogan la qabto oo diversion wax wax walba waa suurtagal adduunkan waa laga leexi karaa meelaha la degan yahay diversona lagu samayn karaa waxaa kaloo la samayn karaa marka hore intaan diversionka lagu samaynin ka hor ayaa waxaa la samayn karaa dam xoogan oo biyaha qabto oo laakiin aan ahayn dam yar daamkaan sheegaya waxa waaye daam qaadi karo webiga shabeelle sanadkao dhan intoo wadi ama webiga jubba sanadkao dhan intoo wadi daam qaadi karaa la rabaa annual discharge annual discharge of the river biyo god intaas geli kartaa la rabaa in la qodo mashruuc weyn waaye
ma kulata inay soomaaliya ka bixi karto iyadoo la daalaa dhacaysay dhibaatooyin dhinac walba ka hareeyay soddonka sano ugu dambeysay horta niyadda layskama dilo oo wax walba waa suurtagal nelson mandela wuxuu ku maamaayay hadda ka hor it was impossible until it was done uu yidhi hadda ka hor wax kasta oo aad adiga is leedahay lama samayn karo waa suurtagal oo marka hore niyadda kora loo qaadaa laakiin marxaladda hadda aan ku sugannahay oo dhinacna dagaala ka socdaan waxaan ku tali lahaa webigan in muxuu ahaa siyaabo badan loola dagaalamo hadda beledweyne oo kale markaan baaray webiga keliya ma aha biyaha uu soo daynaya ma aha biyo waxaa jiro guurta la yidhaaho oo mata intay saas u baxaan dhagaxa markay soo celiyaan ayaga oo mataqaana ku fadhiyo hal kilomitr saas usoo socdo oo magaalada soo galayaa jiro waa kuwaas kuwa hadda dhibaatada k keenay roobabkiina magaaladii hareerahiisa markay ka da-aan etoobiyana ay ka da-aan ee isqabsadaan marka waxa waaye in meel hore looga hortago waa lagama maarmaan oo muxuu ahaa biyahaasu at least godad waaweyn oo ay biyahaas ay ku hakadaan waa lagama maarmaan in in in la sameeyo